magaalada berbera ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xeerka shaqaalaha waxaa kulankan goobjoog ahaa maamulka degmada berbera xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo shaqaale ka kala socday wasaaradaha somalilan rakad maxamed suldaan iskuduwaha wasaaradda shaqada ee gobolka saaxil ayaa ka waramay ahmiyadda xeerkan waanu ka doodaynay muhiimadda uu leeyahay fulinta xeerka shaqaalaha rayidka xeer tixdhiwan toban iyo toban iyo mas-uuliyadda ama ama qodobada ama waajibaadka uu siiyey loo shaqeeyaha waajibaadka uu siiyey shaqaalaha iyo xuquuqda kala duwan ay ku leeyihin muwaadiniintu gaar ahaan haweenka caruurta iyo shaqaaluhuba runtii waxaan isla garanay in la ilaaliyo dhammaan xuquuqda shaqaaluhu leeyihiin laga ilaaliyo waxa weeyaan tacadiyada laga ilaaliyo waxa weeyaan ilaalinta ama la siiyo wixii xuquuq ee uu xeerku siiyey runtii waqti badan baan qaadanay waan uga mahadnaqay dhammaanba shirkadaha iyadoo aan ognahay ina ganacsiyihi hadda waqtina soo siiyey aad aad baan uga mahadnaqaynaa muhiimaddu waxa weeye in la fuliyo xeerka in la fahmo xeerka in la isweydiiyo galdalooyinka ama caqabadaha xeerka ka jira in mustaqbalka wixii wax kabedel uga samayn karo haddii markaa dee soo jeedinaha dadka loo adeeg loogu adeegayo aanu helno marka runtii xeerka shaqalaha rayidka waa xeer damaanad qaaday dhammaan xuquuqda ay leeyihiin shaqalaha rayidkahay waana xuquuq siinaya loo shaqeeyaa xuquuq siinayaa shaqaalaha wuxuu ilaalinayaa labadaba marka waxa weya waa xeer aad iyo aad muhiim u ah in la fahmo oo wacyigelintiisa la gaarhsiiyo cid kastoo loo shaqeeya iyo in la fahansiiyo laciyo shaqaalahaba runtii waa uga mahadnaqaya dhammaan inta maanta ka faa'idaystay wasaaraddu mar walba waxay roolkeedu weeyaan inay markaa faafiso oo ay gaadhiso markaa loo shaqeeyaha iyo xuquuqda gaarka ay shaqaalu leeyihiin marka mar walba xeerkan damaanad qaadaya in labadaba hadday loo shaqeeyo tahay iyo haddii shaqaalataba xuquuqdooda ilaaliyo si kastaba kulankan ayaa daba socda kulamo kale oo looga hadlayay xeerka shaqaalaha kaasoo lagu qabtay degmooyinka somalilan